بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى رحمه واسعه ويحرم صوم ما بعد نصف الشعبان إن لم يوافق عادة ولم يصله بما قبله ويحرم وحا حرام صوم ما بعد نصف شعبان صومك وحي كالدنبية شعبان كالبركة إذا وحي كالدنبية صومكيس هو حرام in lam yuwaafiq haddaanu waafaqin caadatan caado oo bimacnaa caado soon oo uu lahaa haddaanu waafaqin oo walam yasilhu aanu la xidhiidhsanayn oo aanu la xidhiidhin bimaa qablahu wixii ka horeeya waxa uu tilmaamayaa bisha shacbaan soomkeeda marka ay bishu kala badhanto wixii ka dambeeya xukumkeedu muxuu noqonayaa nebiga sala allahu calayh wasalam waxaa ka sugan bacda ramadaan ama ramadaan dabadeed bisha uu ugu soom badan yahay inay ahayd bisha shacbaan oo biluu soomo bisha uu ugu badan yahay inay bisha ahayd maca daalika waxaa markaa ka soo arooray nebiga sala allahu alayh wasalam xadiiska abi hurayra ee abi daawuudka iyo kheyrkiiba soo bixinayaan inuu markaa tilmaamay ida intasafa ashacbaanu falaa tasuumu haddii shacbaan ay kala badhanto ha soomina shacbaan hadday kala badhanto ha soomina waxaa kaloo nebiga sala allahu alayh wasalam ka sugan xadiiska saxiixaynka laa yataqadamanna axadukum ramadaan bisowmi yowmin aw yowmayn midkiinna ayaanu kala hormarin ramadaan maalin ama laba maalmood ilaa an yakuuna rajulun kaana yasuumu sowma falyasum dalika alyowm ilaamaa nin markaa soomi jiray soom oo maalinkiisa isaga ahee uu soomi jiray ha soomo hadduu isniinaha soomi jiray ama khamiisa iyo wixii la mid ah oo ay ku beeganto dee maalinkiisa ha soomo marka ahlulcilmiga ciddii xadiiska ida intasafa shacbaanu falaa tasuumu xadiiskaa ciddii ansixisay oo shaaficiyadu ka mid yihiin ahlulcilmiga in badan xadiiska waa daciifinayaan laakiin ahlulcilmiga ciddii ansixisay oo shaaficiyada iyo ay ka mid yihiin waxay leeyihiin adiladaas sidee loo jamcinayaa xadiista qaarkood oo ansixadooda laysku khilaafsanayn waxay tilmaamayaan nebigu sala allahu alayh wasalam ramadaan wixii aan ka ahayn bishuu ugu soom badnaa inay tahay bishan shacbaan ee hadda aynuku jirno biluu soomo bishuu ugu soomta badnaan jira oo badankeeda bisha haalibkeeda inuu soomi jiray xadiiskan kale ee saxiixaynkuna wuxuu tilmaamayaa oo nahyigii ku dhacay oo nebigu diiday soonta inaan lagala hormarin maalin ama labo maalin ama labo inaan lagala hormarin wixii maalin iyo laba ka soo hadhay ma diidin ee maalin iyo laba ha kala hormarina macnuu saasuu dhacay intaasi markaad eegto waxay muujinaysaa shacbaan soomkeedu inuu markaa aanu gelin hore iyo geli markaa nisfiga hore ama barhka hore iyo barhka dambe inaanu farqi lahayn ilaamaa markaa ay ku soo saaran tahay ramadaantu inaad iska ilaalisa mooyaan haddaba xadiiskan sixadiisa la isku khilaafay ayaa wuxuu leeyahay ida intasafa shacbaanu falaa tasuumu shacbaan hadday kala badhanto ha soomina nisfigeeda hore mooyaane nisfiga dambe hadduu soo galo soom ha u dhowaanina marka xadiiskaa ciddii ansixisay sideebaa ay u tawjiihinaysaa marka shaaficiyadii ciddii ansixisay in badanoo ka mid ahi waxay u tawjiihiyeen oo yidhaahdeen waxa weeye ciddii caado soom leh ciddii caado soom leh nisfigan dambe waa soomi kartaa oo xadiiskan tilmaamaya saxiixaynka ee maalin iyo labaha kala hormarinaya ilamaa inuu shaksigu caado lahaa uu soomi jiray mooyaane ayaa muujinaysa soomta bishan shacbaan inuu badankeeda soomi jirayna dee xadiista kalaa muujinaysa marka taana si xadiiskanna loo nabadgeliyo waxay yidhaahdeen waa marka barhka hore soomtu ay la soo xidhiidhsanayd marka waxay damceen inay yidhaahdaan saddexda adilaba si ay u camal siiyaan soomtu haddaad nisfiga hore soo bilowdo ilaa ka dambe waad wadi kartaa si xadiista tilmaamaysa ee saxiixaynka nebigu sala allahu alayh wasalam bishan badankeeda inuu soomi jiray si loo nabadgeliyo haddii caado aad leedahay aad ku soconaysana haddaad doonto nisfiga horeba yaad soomine taana waad soomi kartaa si xadiiska kale saxiixaynka loo nabadgeliyo amaa haddaanad caado aad soomi jirtayna jirin nisfigii horena aanad soomin xadiiskan kaleaynu ku camal falaynaa bay yahda oo waxaynu odhanaynaa ida intasafa shacbaanu falaa tasuumu haddii shacbaan ay kala badhanto qofkii aan hore usoo soomanaynow ayaannu ku qaydaynaa xadiiska idlaaqiisa qofkii aan hore u soo soomayno ha soominoo hadda ha bilaabin aan caadana lahayno sidaasi ayaannu adilada isugu keenaynaabay yahdeen ciddii xadiiska daciifisayna iyada ishkaal ku keeni maayo oo dee wax allaaliya wax ishkaala uu ku keenayaa ma jirtee shacbaan nisfigeeda hore iyo keeda dambe waa isku mid buu odhanayaa nebiguna biluu soomo oo aan ramadaan ahayn waa bishii ugu soomta badnay amaa ciddii ansixisay ayaa ay markaa ishkaalkaa ku keenaysaa markaa xidda ansixisay lafteeda waxayla fiican xadiiskana sixadiisu aad iyo aad bay markaa u adag tahay sida markaa ahluulmuxadisiintu ay isugu khilaafsan yihiin iyo cillooyinka ay tilmaamayaan marka ansixiddiisa lafteedu waa adagtay haddiiba se la ansixiyo waxayla fiican qowlka ahlulcilmiga qaybta odhanaysa waa calaa wejhi karaaha oo nahyiga karaahaha lagu xambaaro oo taxriimkan shaaficiyadu ka dhigayaan inaan laga dhigin qowlkaasaa ila fiican oo xadiiska laftiisa la camal siiyo laakiin lagu camal siiyo calaa wejhi lkaraaha oo la yidhaahdo nahyiga adiladan kalea ka sarfinaysa oo adiladan kale ee ciddii caado lahayd u ogolaatay ee nebigu inuu badankeeda soomi jiray markaa ka dhigtay marka waxaa weeye in la yidhaahdo nahyiga waa la camal siinaya laakiin waa calaa wejhi lkaraaha oo waa laga fiican yahay nisfiga dambe in la soomo ciddii aan labadaa ay tilmaameen midna ahayn ama caado soonoo uu lahaa aan soomayn ama awalka aan soo bilaabin yacnii ma aha inuu soomo laakiin taxriim ma gaadhsiisna e waa calaa wejhi lkaraaha qowlkaas ayagula fiican wa yaxrumu waxaa xaaraama sawmu maa bacda nisfi shacbaan nisfu shacbaan soomka ka dambeeya xaaraam weeye buy in lam yuwaafiq haddaanu waafaqin caadatan caado oo walam yasulu bimaa qablah wixii ka horreeyena aanu la xidhiidhin oo aanu nisfiga hore bisha aanu la soo xidhiidhin waman dakhala kii gala fii sowmin soom iyo wa salaatin salaad fardan farad ah soom iyo salaad farad ah waajibaadka kale shareecaduna waa la mid xajka iyo wixii la mid ah adaa'an ha noqdo kaana waxaan leeyahay faradkaasi soomta ama salaadahi adaa'an ha noqdo mid la gudanayo adaa'an kaana mid la gudanayo ha noqdo oo bimacnaa wakhtigiisa joogo aw qadaa'an mid la qallaynayo oo la soo qallaynayo ha noqdo aw nadaran ama nadar ha noqdo saddexda kuu rababa ha noqdo adaa ha noqdo mid xilligiisa joogo markaa la gudanayo qadaa'an ha noqdo mid xilligiisii tegoo hadda la soo qallaynayo nadran ha noqdo miduu isagu isku waajibiyey saddexda kuu rababa waajibku ha noqdo xaruma qadcuhuma inuu gooyaa waa xaaraam ikhtiyaari maa oo markuu doono kama bixi karo ee waajibkaa inuu jaraa oo ka baxaa xaaraam wey xaaraamtu haba kala duwanaato axkaamta ha ku kala duwanaato oo inagii arkaynay ama soo tilmaannay waxa weeye bisha ramadaan dhexdeeda haddii galmo lagu jebiyo soomka in kafaara ka dhalanayso laakiin fii kayri ramadaan ramadaan kayrkeeda hadday doonto ramadaan lasoo qallaynayana ha noqotee inaan kafaara ka dhalanayn baynu sheegnay laakiin ay xaaraam tahay oo dee in la jebiyaa ama galmo lagu jebiyaa soom waajib ah ama wax kale lagu jebiyaa mid bannaan maa waa muxaram shay kuu bannaan maa laakiin way kala duwanaan kartaa marka ramadaan dhexdeeda la jebiyo iyo marka wakhti kale la jebiyo salaada lafteedii sidaasi leeg in la jebiyaa oo laga baxaa waxa weeyaan wax saxa maaha walaa tubdiluu acmaalakum wax saxa ma aha waana shay xaaraamah salaad waajiba adoo ku jira inaad ka baxdo oo wax cudurdaaroo aada leedahayna aanay jirin aad iskaga baxdo wax markaa kuu bannaan maaha sidaa aawadeed buu yidhi xaruma qadcuhuma fain kaana naflan hadduu sunno yahay jaaza qadcuhuma in la gooyaa waa bannaanta in la gooyaa way bannaanta oo haddii waxa weeye ay soom shaksigu sunno ah uu sooman yahay ama salaadda uu ku jiraa salaad iska sunne a tahay inkastoo iyada lafteeda laga fiican yahay biduuni cudrin in laga baxo misna waxa weeye waa u bannaantay almutadawic amiiru nafsi qofka waxa weeye sunno falanaya naftiisa isagaa markaa ka mas-uula maamulaya marka wuu iska jibin karaa oo maalin uu sooman yahay oo iska sunne ah hadduu iska cuno dembi kuma qabo sida marka horeba inuu soomaa aanay waajib ugu ahayn buu hadduu iskaga baxana aanu markaa ugu dembaabayn salaadina waa la mid oo salaad sunnaha isagoo ku jira sida gelitaankeeduba aanu waajib ugu ahayn ayaa dhammaystiradkeeduna waajib ugu ahayn sida marka horeba inuu galaa aanay waajib ugu ahayn ayaa inuu dhammaystirtaana aanay waajib ugu ahayn aanay waajib ugu ahayn markaa wuu iskaga bixi karaa laakiin cudurdaar la'aan inuu kaga baxaa arrin fiican maaha oo ay salaaddiisii iyo cibaadadiisii talaacub u ekaato arrintaasi arrin markaa sax a maaha sidaa aawadeed bay ahlulcilmiga qaarkood xadiiskii jurayjan alcaabid jurayjkii marka caabidka ahaa ay xitaa u baabaysteen markii marba hooyadii u yeedhaysay ee uu lahaa yaa rabbi ummii wa salaatii tolow rabbi owma salaadaydaan iska sii wataa mise hooyaday baan u yeedhaa ee uu marba salaaddiisa sii qaabilayay waxay u baabaysteen baabun idaa dacaahu waalidaahu wahuwa fii salaati nafl wajaba calayhi ijaabatuhuma kani baab wuxuu u yahay haddii labadiisa waalid u yeedhaan isaga oo ku sugan salaad sunne ah salaad sunne ah ku jira waajib waxa ku ah inuu u yeedho ou ajiibo oo bimacnaa qaab uu usii dhammaystirtaa meesha ma taallo waayo daacada waajidka waalidka la adeecaya waa waajib sharciga ee sunne maaha salaadan uu ku jiraana waa sunne marka inuu waalidka adeeca baa waajibaysa qaarkoodna waxay yidhahdeen low kaana jurayju faqiihan la ajaaba umma haddii uu jurayj faqiih ahaan lahaa oo fiqiyaqaan ahaan lahaa hooyadii waa ajiibi lahaa ee ma dhegaysteen marba isagoo salaad sunne ah iskaga sii jira oo marba ay soo noqonayso oo hooyodaa hayso markaa oo jurayjo ay leedahay salaadda iskama sii qaabilsanaadeen oo iskagama sii jireen hadduu faqiih yahay marka salaada sunnaha shaksigu waa ka bixi karaa dembi uu ku qabaana ma jirto hadduu iskaga baxo soomtiina sidaas leeg weeye amaa faradkii waa maya waayo nebigu sala allahu alayh wasalam safaan ibnu mucadal xitaa xadiiskii saxiixa ahaa markii ay xaaskiisu ka cabatay inuu salaada waxa weeyaan garaacayo oo marba ku dhex dilayo soomtana uu ka jebinayo nebigu sala allahu alayh wasalam kuma canaanan inuu xaqu leeyahay baanu sheegay oo inaanay gabadhina maanta laga bilaabo soon sunno ah soomin ilaa maa iyadoo ninkeedu joogo ilaa biidnihi xadiiska saxiixa sidaasi buu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam markay arrintaa uu uga cabato ay tidhi ninkan loo yaqaano safwaan isagoo safwaana nebiga la jooga sala allahu alayh wasalam markan salaada galo waxa weeyaan waa idilayaadoo waxbuu ila dhacayaa markan soomo waa iga jebinayaa salaada subaxna ma tukado ilaa qoraxdu soo baxdo nebigu sala allahu alayh wasalam saddexdiiba waa safwaan waa ka cudur daartay arrintan garaacitaanka inuu nin dhallinyara oo dee dumar u baahan yahayna waa sheegay arrintan garaacitaankana laba suuradood bay dabada u qabanaysaa salaada macnaa salaaday aada u dheeraynaysa salaada sunnaha aada bay u dheeraynaysaa nebigu wuxuu tilmaamay in hal suuradii ku filan tahay oo dadkaba ay ku filan tahay soom soomtu ay iga jebinayaa oo soomtu iga jebiyaan dee soom faraday le kamuu jebinayni waa soom sunnaa soomta laga wada hadlayaa waxa uu ku yidhi nin dhallinyaro abaana dumarna waan u baahanay iyaduna soomunbay dabada isugu haysaa sida jebinta keenaysaa waa sidaa dhib kale ma jiro soom bay dabada isugu qabanaysaa anigana nin dhallinyaro abaana oo dumar u baahan nebigu sala allahu alay wasalam dabeedna maalinkaa wuxuu yidhi gabadhina ma soomi karto soom sunne ah iyadoo ninkeedu joogo ilaa biidnihi inay isaga ka idan qaadato mooyaane imaamu nawowina fii sharxi lmuslim markuu masaladaa ka hadlayay wuxuu yidhi waxa weeye waa ninka xaqiisu waa waajib fii kulli waqtina waa waajibayaadoo waa leeyahay xaqiisa waana xaq fawriyahoo degdeg ah marka inay ka idan qaadato mooyaane xaqiisii fawriga ahaa ee degdeg ahaa ee waajib aha fii kulli waqtin inuu ku istimtaaco oo ku raaxaysto uu xaq u lahaa inay soom kaga xanibtaa arrinay jid u leedahay ma sida aawadeed nebigu sala allahu alayh wasalam kuma canaanan ee waa u sugay arrintii waxa weeye hurdada inay reer hurdoodo markaa iska hurdo badan yihiin oo arrintani caado ay leeyihiin tahay ee salaaduu dayacaya qodobkii saddexaadna wuxuu kaga cudur daartay inaanu ahayn salaaduu dayacayo markay leedahay qoraxdoo soo baxday iyo xilliyadaasuu tukanaya inay ehel sidan isaga seexday yihiin hurdadan inay iska leeyihiin macnaha hurdo dee markaa nooca iska noqotay weeye oo aanu gaboodfalkeedana isagu lahayn oo haddaad hurdada gaboodfalkeeda yeelato ahlulcilmigu waxay tilmaamayaan qofku inuu aatim ku noqonayo habeenkii oo kale haddaad in badan iska soo jeedo oo aad si dheer markaa isaga sheekaysto waqtiyadii la nahiyey sheekada bacda salaat alcishaa iyo waqtiyada haddaanay markaa cudurdaar iyo arrimo kale lahayn aad iska sheekayso hadhow salaada subax kaa tagto dee aatin baad noqonaysaa oo qof khaldan baad noqonaysaa amaa haddaanad wax gaboodfala lahayn ee aad iska hurdo badan tahay cid kaa kicisana aanad helin dee waa marka alla waxa weeyaan hurdada kusoo kiciyaa unbay noqonaysaa eed kuma lihin markaa taana hurdadu waa iska dhaqan buy waa dhaqan aanu leenaha bahashanunba ila tegaysa ee ceeb kale ma jirto salaadan dayacayo iyo cibaado aan waqtigeeda hallaynaya midna ma jire waa noocanaa nagu dhacaysa marka waxaynu uga soconnaa hadday salaadu sunno tahay ama ay waxa weeyaan soomtu sunno tahay shaksigu waa xaq buu u leeyahay inuu jebiyo weliba ciddii xaq ku lehna sida soomtaasoo kale iyo gabadhi haddii biqayri idni zawj ku soomto waaba laga jibin karaa salaadana haddaan wakhtigeedu koobnayn iyada lafteeda xaq buu u yeelanayaa inuu ka jebiyo haddaan wakhtigeedu koobnayn oo wakhtigaa kooban loogu cudurdaarin faslun alictikaafu sunnatun fii kulli waqti alictikaaf kitaabu siyaam had iyo jeer aakhirkiisa waxay ku keenaan fuqahadu sida qur-aankaba alleh uu ugu keenay aayaadka siyaamka ka hadlaya aakhirkooda walaa tubaashiruuna waantum caakifuuna fi lmasaajid ayay had iyo jeer ictikaafka waxay ku keenaan aakhir siyaam macnaheeduna ma aha inuu soomta ku gaar yahay soomta kuma gaar aha ee sanadkaba ictikaafka waa lala iman karaa ee waxa weeye waa wakhtiga uu ugu fiican yahay nebiguna sala allahu alayh wasalam uu ictikaafi jiray ee macruufka ka ahayd shuwaal wakhtiyada qaarkood haba ictikaafo kuwa wakhtiyo kale nidrayna fuli ha yidhaahdo laakiin wakhtiga qaalibka ahayd wakhtigan wey maadaamay sidaa tahay cibaadada ictikaafku halkaasi ay ayay ku habboon tahay sidaa daraaddeed bay fuqahadu halkan u dhigaan ee macnaheedu maaha barta uu iska leeyahaybaa halkana marka wuxuu yihi alictikaafu sunnatun fii kulli waqtin ictikaafku waa sunna goor kastaba sidaa uu u dhigay musanifku raxmat ullaahi calayhi ayaynuna u sallimaynaa oo aynaan tacliiqinayn wa ramadaanun aakadu ramadaan baana sii adkaanshiyo badan oo bisha ramadaan in laga dhigo ayaana sii sunne mu'akada ah waalcashratu alakhiiratu aakadu tobanka dambe in laga dhigo ayaana sii weliba adag waa tabtaa u dhigay wey waa lialabi leylati lqadri iyadoo la dalbayo leylatulqadriga tobanka dambe weliba in la ictikaafo ayaa sii fiican wa yumkinu waxaa suuroobaya an takuuna inay tahay leylatulqadrigu fii jamiici ramadaan ramadaan oo dhan inay tahay waa suuragal buuyi wa fii casharati alakhiirati arja tobanka u dambeeyaana loogu rajo badan yahay tobankaa u dambeeya ayaa loogu rajo badanyoo nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi ka daya markaa tobankaasi ayaa loogu rajo badanyay wa fii awtaarihi arja tirada isdheer ayaana markaa loogu rajo badan yahay oo barta loogu filid badan yahay waa tirooyinka isdheer ee koob iyo labaatanka saddex iyo labaatanka shan iyo labaatanka toddobiyo labaatanka sagaal iyo labaatanka tirooyinkaa isdheer ayaa loogu filid badan yahay wa fii xaadi iyo wathaalis wacishiriin koob iyo labaatanka iyo saddex iyo labaatanka ayaa arja loogu filis badan yahay koob iyo labaatanka iyo saddex iyo labaatanka ayaa weliba loogu sii filid badan yahay adugu toddobiyo labaatankuna sidaasi leeg weeye oo iyadana adilaa ku timi afar iyo labaatanka lafteeda xadiistu waa ku timi qowlka markaa ugu fiican aqwaasha ahlulcilmiga markii adiladu daahirkeedu aada mooddo inay iska hor imanayso qowlka ugu fiicani waxa weeye in la yidhaahdo adiladoo dhanna ay ku jamcismayso waxa weeye habeenkani waa habeen guurguuraya habeen guurguuraya wey oo mar waxaa dhici karta koob iyo labaatanka mar labiyo labaatanka mar saddex iyo labaatanka mar afar iyo labaatanka marba nooc habeen guurguuraya adilada sharciguna waxaa la yaqaanaa wakhtiyada qaarkood bisha tiradeeda ma qiimayso ee maalinka magiciisay qiimaysaa nebigu sala allahu alayh wasalam daaka yowmu wulidtu fiihu inaga soo arkayn isniinta muxuu yidhi tani waa maalinkii lay dhalay isniin oo dhan lama dhalin hal maalin oo isniin ka mid a la dhalay lakiin nebigu maalinimadku u tixgeliyey maalinimadka laa bil baanu sheegin walaa arrin kale aanu sheegin maalinimadku u tixgeliyey sidaas si leeg haddii waxa weeye leylatulqadriga loo tixgeliyo habeen ahaan oo fii leylati min allayaali oo aan tira ahaan loo tixgelin iyada lafteedu waa guurguuraysa maantaba saasi waragaalsanaysa iminka haddii masalan la yidhaahdo isniinta u horaysa tobanka dambe isniinta u horaysa tobanka dambe maalinba meel bay gelaysa habeenba meel bay gelaysa marka qowlka ugu fiicani waxa weeye in la yidhahdo waa habeen guurguuray oo habeen siduu u guurguuraa lama odhan kara siyaabo badan buu u guurguuraa haddii habeenka xitaa yoom ahaan magaceeda la qaato wuu guurguuraya marka qowlka ugu fiicani waxa weeye in la yidhaahdo waa habeen guurguuraya oo habeen ku beegmaya koob iyo labaatanka habeen ku beegmaya labiyo labaatanka habeenka saddex iyo labaatanka habeen afar iyo labaatanka tobankaa dambe ayuu dhex guurguuraya sidaa si aan ahayn oo adiladu isugu imanaysa ma jirto qowlka ugu xooga badan le aqwaasha ahlulcilmiga waayo xadiista qaarkeed way ku ansaxday koob iyo labaatanka saddex iyo labaatanka toddobiyo labaatanka afar iyo labaatanka intaba adiladu waa ku ansaxday dhinaca kale marka laga eego marka shani hadho marka toddoba hadho marka sagaal hadho qaabkana way ku ansaxday iyada lafteeduna way isbedelaysaa markay bishu sagaal iyo labaatan tahay iyo marka ay soddonka tahay haddii lagu yahdo bisha marka toddoba hadho hadday bishu soddon tahayna dee marka toddoba hadho waa saddex iyo labaatanka hadday sagaal iyo labaatan tahayna waa labiyo labaatanka iyada lafteedu wataa kaa guurtay wakhtigeedii waa guuraya habeenka marka toddoba hadho bisha markay to- shani hadho xadiista qaarkood saasaa ku timi qaarkood markay socoto baa ku timi ay intaasi ku dhaafto marka waa habeen guurguuraya qowlka ugu xooga badan min aqwaali ahlilcilmi waa qowlka oo xadiistan faraha badan le midba meel ku ansaxayna laysugu keeni karayo in la yidhaahdo sanadka waxaa dhici karta inay koob iyo labaatanka noqoto ka ku xiga tusaale ahaan inay saddex iyo labaatanka noqoto ka ku xiga hadday doonto toddobiyo labaatanka noqoto ka ku sii xiga hadday doonto afar iyo labaatanka noqoto yacnii waa habeen guurguuraya maadaamay markaa sidaa tahay waxay keensanaysaa taasi tobanka dambeba in laga baadho oo tobankaba qofku isku dayo habeen kasta inuu ku guulaysto maadaama aynaan tiro gaara haynin laakiin wasfiyo waa haynaa oo nebiga sala allahu aleh wasalam inay ka sugan tahay habeenkaasi laylatun dalqa inay tahay habeen iska debacsan oo sii daysan oo habeen kulul iyo habeen qabow midnaba aan ahayn habeen jawigu iska haadiyaho degan yahay inay tahay xadiista waa ku timi wasfiyo noocaasa marka maadaamay habeen noocaasa tahay waxaa muhima tobankaba in laga baadho oo aan habeen ku dhaafin maadaamay tahay habeen guurguuraya maadaamay tahay habeen guurguuraya habeenkaasina saddex iyo siddeetan sano iyo ziyaado uu u dhigmayo oo khayrun min alfi shahri kun bilood ayay markaa ka khayr badan tahay oo laylatulqadri ka madhan kun bilood yani waa wax aad iyo aad u weyn weeye marka tobankaa dambe dirkaba in laga baadho ayaa habboon habeennadaana waa loogu rajo badan yahay ee lama odhanayo waa habeennada waa loogu filid badan yahay habeennada awtaarta ah wa yugiru wuu badinayaa fii leylati اlqadri leylatulqadriga waa badinayaa wa yugiru wuxuu badinayaa fii leylati اlqadri habeenka leylatulqadriga wuxuu badinayaa allaahuma inaka cafuwu tuxibu اlcafwa facfu canii allaahuma aya allahu allahayow innaka adigu cafuwun alla saamaxaad badan baa tahay tuxibu lcafwa saamaxaaddana waad jeceshahay facfu canii isaamaxo icafi sidaasi buu odhan oo ducadaasi ayaa uu badinaya marka ducadaasi inuu badiyo ayaa waxa weeye habboon oo uu ku celceliyo nebiga sala allahu aleyh wasalam sidii markii caaisha ay weydiisayba uu tilmaamay inay sidaa tidhaahdo allahuma inaka cafuwu tuxib lcafwa facfu cani marka iyo ducooyinka kale iyo cibaadaadka hadday qur-aan akhristay wixii uu la imanayo ee uu alle ugu dhowaanayo ayuu markaas samaynaya habeenkaa ee ma aha habeen wax gaar ah isu soo sawirayaanoo sidii dadkeenna qaarkood aaminsanaan jireen habeenkaa wax nooc kale ahi inuu soo baxayo oo markaa qofkii uu hadhow laylatulqadri baan la kulmay odhanaya inta wax jin isu soo sawiro yanii tii noocaas ahayd macno saxa ma uu iska awhaam weeye ismoodsiino aan sax ahayn iyo iska khuraafaad weeye habeenkani waa habeen alle agtiisa qiimo ku leh oo habeenka qur-aanka la soo dejiyey ah oo habeen aad iyo aad u qiimo badan ah kunkaa markaa biloodna ka khayr badan oo dhowr iyo siddeetankaa sano markaa khayriyada mid ka badan ah khayr iyo wanaagna qofku uu rajaynayo oo ilaahay inuu markaa u cibaadaysto si weyn ugu cibaadaysto loo baahan yahay ee ma aha habeen qaabab kala yeelanaya waaqalu lictikaafi ictikaafna inta ugu yar lubtun waa negaanshiyo waa in qalla haba yaraadee waa negaanshiyo oo macnaha lafdiga ictikafa marka la eego qofkaasi waa xabismay oo in yar buu xanibmay marka xilin luqa ahaan waa sidaa shakina ma laha luqa ahaan inay sidaa tahay laakiin sharci ahaan sidaa ma tahay waa masale khilaafiya waayo nebiga sala allahu calayh wasalam wax markaa maalin ka yar ama wakhtiyo noocaasa kama sugna oo wakhti yar oo uu ka dhigay ictikaaf marka arrin sugan maaha lakiin waxay leeyihin maadaama qur'aanka la yskaga ilaaqay wa antum caakifuuna fi lmasaajid idinkoo ictikaafaya oo aan wax macrifo ana la gelin arrinta noocaasi ay waxay iska noqonaysaa cala alqaliili walkaiir bay ku dhacaysaa nakirada noocaasi ah waxay ku dhacaysaa wax yar iyo wax badanba qaabkay u deliishanayaanba sidaasa laakiin waxaa habboon inaanay maalin ka yaraan oo waxa weeye ama maalin ama habeen xilli noocaasa ay noqoto bishardi niya iyadoo la shardinayo niyo iyo wa siyaadatihi inuu ka badan yahay wakhtigaasi calaa aqali dumaaniina xasiloonida salaada inta ugu yar inuu ka badan yahay iyadoo la shardinayo iyo wa kownuhu shaksigu inuu yahay musliman muslim inuu yahay caaqilan oo miyir qaba shaaxiyan oo soo jeeda bimacnaa soo jeeda hurdo loogama jeedo ee waxaa looga jeedaa inaanu muqma calayhi ahayn qof marka dee miyir doorsoon oo inaanu ahayn oo saaxigana muqaabil wuxuu u yahay markaa muqma calayhiga khaaliyan mid ka madhanna waa inuu yahay min alxadai alabar xadaska weyna waa inuu ka madhan yahay wa fi lmasjidi masaajid gudihiina waa inuu markaa ku sugan yahay walow mutaraddidan mid ku noqnoqonayaba ha noqdo fii jawaanibihi masaajidka koonayaashiisa iyo dhexdiisa markaa mid geftinadiisa ku noqnoqonayaba ha noqdee waa inuu masaajidka dhexdiisa ku sugan yahay walaa yakfi kuma filla mujarad lmuruur maritaanuu dhex maroo ka dhex gudbay waxa weeye kuma filla waayo shaksigaa mukti laguma tilmaamo qof nigaaday laguma tilmaamo qof soconaya masaajidka kasii tallaabaya masaajidku haba weynaadee hadday doonto saacadba ha ku qaadatee lama odhanayo kaasi masaajidku ku ictikaafay oo ku nagaaday walafdalu sida fiicani kownuhu ahaanshiyihiisa uu yahay weeye bisowmin soom mid ku sugan waa inuu yahay oo markaa sooman waa inuu yahay oo saa'im waa inuu yahay wa fi ljaamic waa inuu ku sugan yahay masjiduljaamic masaajidka jumcada laga oogayey waa inuu ku sugan yahay oo masaajid jumcada lagu tukado waa inuu ku sugan yahay iyo wa an laa yanqusa inaanu ka yaraanin can yowmin maalin inaanu ka yaraanin ayaa iyana fiican waayo khilaafka ku jira ahlulcilmiga in badan ay leeyihiin maalin wax ka yaraan ansixiba maayo ictikaafkaagu inaanu maalin ka yaraanin ayaa fiican walow nadara hadduu ku nidro alictikaafa ictikaaf fi lmasjid alxaraam masjidulxaraamka inuu ku ictikaafo hadduu ku nadro aw ilaqsa ama masjid alaqsa masaajidka masjid alaqsa ee baytulmaqdes hadduu ku nidro aw masjid almadiina ama masaajidka madiina ama masaajidka nebiga sala allahu aleyh wasalam hadduu ku nidro tacayana waa caynoobaya saddexdaa masaajid ee cibaado daraaddeed safar loogu xidhxidhan karaa haddii waxa weeyaan ay tahay hadduu nidar ku galo waa caynoobayaan oo ilowba ilow inuu iyaga ku soo guto ayaa markaa saarmaysa waayo waa masaajid cibaado markaa khaasiyo ah leh maadaamay sidaa tahay marka halkaas oo fadligoodana la og yahay marka waxay noqonaysaa way ansaxaysaa laakiin hadalka lagu noqoye yujzi'u waa gudayaa almasjid alxaraam masjidulxaraamku canhumaa labadoodaba waa ka gudaya bikhilaafi alcagsi roganaha maya waayo saddexda masaajid waxaa ugu fadli badan masjidulxaraamka maka waxaana lambar laba noqonaya masjidulmadiina masaajidka nebiga sala allahu aleh wasalam lambar saddexna waa masjid alaqsa labada hore xaram baa la yahdaa masjidulaqsase xaram maaha maadaamay sidaa tahay saddexdaa masaajid ee labana xaramaynkii yihiin masjidulxaraamka iyo masaajidka markaa madiine ee nebiga sala allahu aleh wasalam masjidulaqsa si xaram maaha e saddexdaa masaajid masaajidada ugu fadliga badan leh kii kastaaba waa caynoobaya ee uu markaa ku nidro inuu ilaahay ugu soo markaa cibaadaysto oo ugu ictikaafo laakiin masaajidka madiine ama aqsa hadduu ku nidro oo uu masaajidka xaramka tago oo ictikaafkii halkaa ku guto waa ku filantahay way ka gudaysaa waayo waa halkuu ku nidray iyo wasiyaada mas-uul xaraamku waxa uu markaa noqonaysaa halkii uu ku nidray iyo weliba dheeraad ayay noqonaysaa waayo masaajidka nebiga sala allahu aleyh wasalam salaada lagu tukadaa waxay ka khayr badan tahay kun salaadood oo masaajidada kale lagu tukado wixii aan ka ahayn masjidulxaraamka wixii aan masjidulxaraamka ka ahayn mas-uul xaraamkana salaada lagu tukada sida macruufka ah waxay ka markaa khayr badan tahay kun markaa boqol markaa salaadood oo masjidka markaa nebiga ah sala allahu aleyh wasalam boqol kun oo masaajidka markaa nebiga ah sala allah aleyh wasalam marka waxay noqonaysaa dee masaajidadu maadaamay sidaa u kala khayr badan yihiin oo markaa fadaa'ishoodu ay kala tagsan tahay in waxa weeye dee haddii kii fadliga badnaa lagu ictikaafo iyadoo kii ka hooseeyey markii hore aad ku nidartay waa kaa gudaysaa laakiin cagsigu maya oo kii fadliga yaraa haddaad ku ictikaafto kaama gudayso wayujzu-u waa gudayaa masjidulmadiina can alaqsa buu ka gudi bikhilaafi alcagsi masaajidka madiine ee masaajidka nebiguna sala allahu aleh wasalam mas-uul aqsaha waa ka gudaya cagsiguse maya oo mas-uul aqsaa masaajidka madiine kama gudayo mas-uul xaraamkana hadalkiisa badaa walow cayana masjidan hayra dalik masaajid aan kaa ahayn hadduu cayino lam yatacayan ma caynoobayo waayo ictikaafkiisu misyo gaara ma laha masaajid masaajidada kale ka mid a hadduu ictikaafka uu markaa ku waxa weeyaan nadro waxba gaar noqodkiisa marka ictikaafkaasi ma caynoobayo ee kii masaajidku ku gutaaba waa ku filan yahay hadduu masjidul hebel baan ku ictikaafaya yidhaahdo kaa kaleba hadduu ku ictikaafo masjid waa ka masaajid wax fadiiloo gaara u soo aroorayna markaa ma jiraan marka waxay noqonaysaa inuu waxa weeye uu kaasi ka gudayo kii uu markaa ku ictikaafaaba halkaa haynoo joogto allah subxana wa tacala aclam